Dhalinyarada Soomaaliyeed oo ah boqolkiiba toddobaatan iyo shan ayaan haddana inta badan aan helin shaqooyin ay ku maareeyaan noloshooda xilliyada ay kasoo baxaan heerarka kala duwan ee waxbarashada waxaana inta badan dhalinyarada marka ay kasoo baxaan heerarka kala duwan ee waxbarashada ay ku khasbanaadaan in ay dalka ka tahriibaan halka kuwa qaarna ay markaasi dalka maciinbidaan oo ay shaqo abuur ka sameystaan gudaha dalka qaar ka mid ah dhalinyarada ka shaqeysa kawaanka hilibka lagu iibiyo ee Doobley ayaa ka warbixiyey shaqadooda iyo sidoo kale caqabadaha ay kala kulmaan bismillah magacayga waa maxamed aadan maxamuud waxaan ka shaqeeyaa kawaankaas saa sheegtay Ee, niyow muddo ayaga waan ka shaqeynayaa oo shaqo fiicanna waan haysanaa Een, mataqaanaa ee, markaa waan sii guda jirnaa dee shaqo fiican bay noo tahay waan waan- adigu waan- waxba shaqo waa shaqaa lagu gaadhaa Ee, markaa waan ku- waan kusii dhiirananaa u dhabar adayganaa aan ku shaqeysanaa adigu muddo shan bilood ma sii badna shan bilood muddo shan bilooda ayaanu ku jiraa cabdulaahi waxaan ku noolahay xaafadda danwadaag alxamdulilah rabbilcaalamiin Eh, khaasatan aniga waxaan joogaa kaweynaha doobley alxamdulilah rabbilcaalamiin nolosha horta badi dadka si un si un baa lagu maareeyaa dhalinyaro ahaan horta dadka fikrado kala duwan baa adduunka ka jiro markay ka jiraanna qof kasta waxaa u baahan yahay in noloshiisi inuu si fiican u maareeyo aniga kawaankan muddo waxaan joogaa adi saddex sano iyo meelahaas ayaan hadda maanaha shaq ahaan aan u joogaa Eh, badi hadda caqabad oo saas weyn oo hadda aan kula kulmayna ma jirto Eh, noloshayna si fiican ayaan ugu maareystaa waayo ninka baniaadanka hadduu asaga macnaha uu dam uu- uu dam waxaan ku maareeyaa shaqadan ujeedad ayaan ku maareeyaa maxaa la dhihi jiray shaqadan waxaan soo galaa eh, laba iyo tobanka markaa salaada saan looga soo baxo ayaan galaa sabxad iyo had ayaa iga dhamaataa mar waxaa iga dhamaataa maxaa la dhihi jiray eh, saddexdii eh, macnaha aroornimo marna waxaa iga dhamaataa ade si un si macnaha duxurki marna waxaa iga dhamaataa maxaa la dhihi jiray eh, toban saac mar aan gaari hata waa jirtaa markuu oo macnaha uu eh, uu badan yahay oo hilibka marka waxay ku xiran tahay sida ma- ma- nafteeda laga yaabo oo bulshada oo sida ganacsigu macnaa u kala furan yahay maalin waxaa laga yaabaa inuu suuqa u xooseeyo maalin inuu suuqa uu fiican yahay shabshab u yahay laga yaabaa alxamdulilah rabbilcaalamiin horta ilaahay maxad iska leh shaqada tan oo hadda macnaa si waayahan si fiican bay u kala socotaa